subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan waa kowda bisha may sanadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo efemyada magaalooyinka geeska africa qaar iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo magaalada washington d c na waa koob iyo tobankii iyo barkii fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan qodobada aan idinkugu hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan mudaharaadyada ay dhigayaan ardayda jaamacadda colombiya ee magaalada new york oo ay kaga soo horjeedaan dagaalka khaza waxay ameerikaankiisa kasoo sooxmayaan ardayda ardayda waxay arkayaan dad qof kulada ah oo ay isku sanoo dalateen oo kale oo aan nololo fiicanaysan gurigiisii laga saaray siduu u dhashay xabadi ku socotay
waxaa kaloo aad maqli doontaan baraha bulshada iyo baahinta wararka aan xaqiiqdooda la hubin qaybta dambe idaacaddana waxaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo booliska magaalada new york ayaa galay jaamacadda colombiya fiidnimadii talaadada iyagoo isku dayaya in ay kala eriyaan mudaaharaadayaal taageersan falastiin kuwaasoo qabsaday dhismayaal ka mid ah fasalada jaamacadda muddo laba toddobaad ah sawirro laga soo daayey telefishinada ayaa muujinayey booliska oo galaya jaamacadda caanka ah ee manhattan taasoo ahayd barta ugu weyn ee mudaaharaadyada ardayda oo ku fiday tobannaan jaamacadood oo ku yaala maraykanka saraakiisha jaamacadda colombiya ayaa horaantii talaadada waxa ay ku hanjabeen in tacliinta laga eryi doono ardaydii la wareegtay hamilton hall qabsashada ayaa waxay bilaabatay habeen hore markii mudaaharaadayaashu ay jebiyeen daaqadaha oo ay qabsadeen hamilton hall halkaasoo ay ku soo bandhigeen boorar ay ku qoran yihiin hoolka hind oo calaamad u ah dhismaha loogu magacdaray ilmo lix jir ah oo falastiini ah oo ciidamada israa'iil ay ku dileen khaza maraykanka iyo midowda yurub ayaa sheegay in ay indhaha ku hayaan pyongyang iyo tehraan wax kasta oo suurtagal ah oo iskaashi militari ah oo dhex mara labada dhinac iyadoo iiraan ay xaqiijisay booqashada wafdiga ka socda kuuriyada waqooyi ee booqanaya dalka iiraan afhayeen u hadlay midowda yurub ayaa v o eda u sheegay inay sidoo kale la socoto xiriirka dhow ee iiraan iyo kuuriyada waqooyi iyo iskaashigooda suurtagalka ah ee khuseeya arrimaha qaarkood haddii ay ku xadgudubto cunuqabataynta qaramada midoobay ee hadda jirta pyongyang ayaa waxay ku dhawaaqday iyadoo adeegsanaysaa idaacadda k c n a oo ay maamusho dowladda inay u dirto iiraan saddexiylabaatankii abril wafdi uu hogaaminayo wasiirkeeda xiriirka dhaqaalaha dibadda yang jong hu mar kale ayaan dhegaystayaal xaggiina idin bariidinaynaa dibadbaxayaal taageeraya falastiiniyiinta ayaa waxay qabsadeen dhismo ku yaala sidaad warkaba ku maqlayseen jaamacadda colombiya talaadadii iyaga oo mudaharaadyadana ama ku mudaharaadaya israa'iil iyo weerarada ay ka wado khaza booliska magaalada new york ayaa saacado ka hor waxa ay galeen jaamacaddaasi iyagoo isku dayaya inay kala eryaan dadka mudaharaadka dhigaya ardayda u badan haddaba khadka taleefonka ayaan kula xiriiray zahra abokor oo ka mid ah ardayda jaamacadaha ee gobolka californiya waxaan ugu horreyntii weydiiyey aragtideeda ku saabsan mudaaharaadyadan
jaamacadda colombia mudaharaad waxay ahayd jaamacadii ugu horreeyay mudaharaadka bilaabay iminka atlanta georgia mudaharaad saddex maalmood socday wuxuu ka socdaa jaamacaddan laydhaha emory university faculty-yaa la xidhay marka uu ka bilaabmay un mooyaane magaalo kastaba minnesota ad arkeysa chicago ad arkeysa magaalooyin badan ba imika mudaharaad ka socda waxay u egtay inay dadku ay taaladeer adigooda tusayaan ama istaag ay muujinayaan ay la taagan yihiin dadkan falastiin falastiiniyiinta iyo dhibaatada haysta falastiiniyiinta marka adiga jaamacadda aada dhigato mudaharadadan qeyb ma ka yihiin anagu jaam jaamacaddan jaamacaddan dhig aan dhigto iyo jaamacadaha u dhow oo dhani ardaydood waxay ka mudaharaadayaan jaamacadda laha emery oo ugu ah jaamacadda ugu weyn magaalada ku taala oo u dhiganta colombia university oo kale emery baa laydhaha marka ardaydii oo dhan halkaas isugu tageen cambaskii bay dadku seexanayeen iminka waa habeenkii saddexaad dadku ay kambaska seexanayaan mudaharaad marka mudaharaadaya marka mudaharaadadan ardayda qaar tusaale ahaan ardaydan jaamacadda colombia waxyaabay jejebiyeen baa laleeyahay muraayadaha qaar bay jejebiyeen oo meelaha qaar waxaa loogu yeerayaa inay argagixiso taageerayaan iyagana ay argagixiso yihiin siday wax u wadaan marka xitaa madaxweynihii dalkan maraykanka jo biden a ka hadla oo yiri haddii aadba mudaharaadaysaan mudaharaadka waa inuu ahaadaa mid nabadeed marka qaabku mudaharaadka hadda uu ku socdo sidee u arkaan ardayda adigu waad ka mid ka tahay qaabku hadda mudaharaadka u socdo waa mid mid waa mid nabada weeye ardaydu iminka marka hore dadku way xanaaqsanayeen oo way waxbay jajabinayeen laakiin siday iminka u eg tahay dadku nabad bay rabaan inay ku fadhiyaan dadku cuntooyin bay cunayaan dadku dad musicianaba heeso ama kabana garaacaya ama heeso nabada firinaya marka imin mid dagaala maaha laakiin mudaharaadka socda waa mid peacefula dadku waa campus qof kastaaba campus buu dirtay dadku way jiifaan cid dagaalamaysa male inkastoo maalintii ugu horreysay mudaharaadkana bilaamayay arday badan la xidhay arday badan baa la xidhay magaaladan georgia hataa macalin professoraa la xidhay like gabadhii haysatay the department chairkii oo philosophy ah haysatay mudaharaadka dadkii lagu xidhay bay ku jirtay oo emory university u shaqeysa so ardaydii inkastoo qaarkood la xidhay dee dadkii o dhan lama wada xidhi karayo marka weli qaarkoodi mudaharaadaya kuwii la xidhayna waa lawa lasoo beelgarayay macnaha damiin baa lagu soo daayay damiin baa lagu soo daayay waxaad iga warantaa mudaharaadyada meelaha qaar ka dhacaya iskuullada qaar jaamacadaha qaar ee kabanka loo garaacayo ee muusiga loo garaacayo ee la madadaalinayo yaa sidaa sameynaya waxaa sameynaya shicibkii soo baxay shicibkii soo baxay dadkan allyga laydhaha oo ah garab dadkan garab taagina muujinaya oo aan ahayn carab oo u badan dad dad cadaana u badan baa qoonada garaacaya qof kastaaba wuxuu wuxuu haystay talent qof kastaaba wixii macnaha uu ku fiicnaa buu sameynaya hadduu mutaajileysta yahay wuu dadku ka qoslinaya hadduu muusig garaaci yaqaana muusig buu garaacaya marka dadkaasi waa dadkaan ardayda ahayn laakiin ardayda mudaharaadaysa ku taageeraya miya inay maaweeliyaan waa dadka ha waa dadka dadka ardayda ku taageeraya oo siday siday u eg tahay isbedel baa iminka iminka dhacay ardaydan mudaharaadaysa waxay waxay tusaysaa inay in in dadka majority ay falastiin falastiin la taagan tahay oo waxay waxay waxaad u malaynaysaa inay leedahay inay outcome leedahay compare to boqolaalkii qof ee mudaharaadi jiray siduu dagaalkan u bilaabmay todoba bilood ka hor markasta waa la mudaharaadi jiray laakiin sidan ay ardaydu ay kambasida u seexdeen waxaad moodaa inuu mudaharaadkani leeyahay outcome leeyahay ama kan rajo laga arkayo maxaa la barbar dhigo kuwii kale o dhan maxay tahay rajada hadda ardaydu ay arkayso ee ku saabsan in mudaharaadyaddoodii ay wax ka soo baxeen maxaa muuqda oo oo ardaydu ay dareemayaan hadda ama ay arkeenba waxaad arkaysaa iminka waxaa jirta gabadh yaro activism ah oo qasad joogta qasad oo falastiiniyada oo maalin kasta soo duufta nolosheedu say ahayd waxay in waxay waxaa u intii ay jaamacadda ay ardayda jaamacadahan ay mudaharaadayaan waxaa u suurta gashay inay gurigeeda ku noqoto oo xaggee xaggee markii hore joogtay qasay markii hore markii hore rafax bay joogtay iminka qasay ku noqotay yani waxaa u suurta gashay inay gurigeeda ku noqoto dad badan baa ay u suurta gashay in ay dagaaladii ay aanay dhamays ma istaagin laakiin way way dagaaladii ku socday baa yaraaday ay dadkii ay u suurta gashay inay guryahooda ku noqdaan marka taasi waxay kutusaysaa in outcome ay faa'iido leh ay halkaa ka soo socoto ilaa iyo hadda sahra ma muuqato madax ama mas-uuliyiin kale oo ardayda la hadashay oo waxa ay u mudaharaadayaan kala hadashay keliya waxyaabaha inta badan la hadalhaya hadda waxay tahay in ardayda maaragtay mudaharaadka samaysa qaarkood jaamacadihii laga eriyo qaar la xiro hadda jaamacadda colombia oo kale wakti baa loo qabtay oo ugu dambeyn in ay mudaharaadka ku joojiyaan ay ku kala tagaan oo wixii hadda ka dambeeya waxyaabaha la hadalkaya xataa waxaa ka mid ah in ciidamo maaragtay militaria loo adeegsado sidii mudaharaadkii beri dhoweyd dhici jiray ee george floyd ka dhashoo kale marka hadday taas gaarto ma isbedel baa loo qaadan karaa inuu uu keeni karo ardaydan iyo mudaharaadyada ay dhigayaan
bedel way samaynaysaa lanna waxaad waxaad moodaa iminka dadku markay social media ku jiraan dadkii oo dhan ba meel kaliya wada degan markay dadkan waana sanad sanadka maraykan waxa lagu jiraa waa election year weye waxa lagu jiraa sanad la codaynayo marka inta si kasta dowladdu u odhanayso tech technique baa la isticmaalaya hubbaa lasoo saaraya askar laga yaaba inay sidii george floy oo kale ama markii markii laisku dayay in white houseka la qaato kale dowladdu dadkan badanaa istiribada taaganaya ardayda u badan ama dadkan ardayda saboor garaynaya waa dadkii codaynayay waa dadkii fawdka laga sugayay sanadkan dad badan waxay isweydiin karaan zahra ardayda maxaa iyaga si gaara u dhibaaya ama maxaa si gaara ay dareenka gaarka ay qabaan ee ku saabsan dagaalkan muxuu yahay maxay uga soo soocmeen ameerikaankii kale waxaan ameerikanka waxay ameerikaankii kale uga uga soo soocmayaan ardaydu ardaydu waxay arkayaan dad qof kuladda ah oo ay isku sanad dhalateen oo kale oo aan nolola fiican haysan gurigiisii laga saaray siduu u dhashay xabadi ku socotay haddii hadday haddii cunto la ogeynayo waad aragtay dowladdiidu ay ay khaansiir dhigayso aan aan aid la siinayn cunto nadaafad la gaadhay qashin lagama uruurin toddobada dadku iminka dadka iminka kale aan haysta waa waxaan waxaan insaannimada ka baxsan
zahra abukor oo ka mid ah ardayda jaamacadaha ee gobolka californiya oo khadka taleefonka iigu warramaysay ayay ahayd inkastoo saxafiyiin badan oo adeegsada mareegaha baraha bulshada ay sugaan saxnimada wararka ay ku baahiyaan baraha bulshada ay gaarka u leeyihiin ayaa haddana waxaa jira dhallinyaro badan oo baahiya warar aan xaqiiqdooda iyo dheelitirnaantooda uu muran badan ka dhex dhaliyo baraha bulshada warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray xamse cali jesto adeegsiga teknolojiyadda casriga ah ayaa isbeddello waaweyn ku sameeyey qaab nololeedkii bulshooyinka caalamka oo ay ka mid tahay bulshada soomaalidu ayaa helidda wararku ay lafdhabar u ahaayeen idaacadaha wargeysyada iyo telefishinada saxafiyiintii hore oo ku shaqayn jiray qalab qadiimi ah iyo xaalado ka adag tan warbaahinta casriga ah haddana wuxuu saxafi axmed cabdiraxmaan heello oo ka mid ah saxafiyiintii soo shaqaynayey ilaa iyo burburkii ayaa ka marakacay in warbaahintii hore ay ahayd mid leh hannaan lagu sugo xaqiiqada iyo dheelitirnaanshaha wararka runtii horta xilligaas de analog baa lagu shaqaynayo kasetkii iyo warka markaad qofka wax ka soo duubto dee markiiba san iminka fudud ee qofka intuu mobilkiisa wax ku duubto ama ama dee rikoordhada yara digitalka uu markiiba sii gelinayo ama isagoo social media haysta uu halkaa kaga tuurayo iyadaan faafireeg jirin ama aanu iska eegin warkii ama aanu editi ku samaynin uu gelinayo ma jirin markaas wax badan baa la mari jiray farqi weyn baana u dhexeeyey shaqo ahaan tan iminkaa fudud taasi shaqa culus baheed laakiin ka mihnad ahaan taasaa mas-uuliyad badan saarayd taasaa ka mas-uuliyad badnayd taasaa maxay ahayd xaqiiqada kaga dhoweyd waayo wax badan baad ilaalinaysaa tafatireyaal baa jiray waxaa jiray dad badan oo halkan imika hal qof baa laga yaabaa inuu isagii producer yahay tafatire yahay editingkii wato waxaba halkiisa ku wadanayo marka kaaseed baa wax dee lagu soo duubi jiray idaacadoo kale markaan joogno reel to reel cajarisaa u reegi jiro kalaa dee interfiwyadii marka la qabanayo suugaantu ka bixi jirtay barnaamijya lagu soo qaban jiray kaaseedkaasi marka dub looga shubo ee record lagu shubo waad dhegeysanaysay bal wixii deelqaafa waxaa laga yaabaa waraysigii aad qaaday saaka inuu galabta ama caawa oo kale baxo iyadoo laga shaqeeyey iminkana adigoo dee dhex taagan halkan aynu joogna meega balaasoo kala markiiba intaad qabato aad kusii daynaysaayo markaasa intaad meeshiiba ka bixin dadku waxay hayaan warkii marka adiga xitaa kala shaandhayninba ayuu wixii soo gelayaa saxafiyiin badan oo adeegsada mareegaha kala duwan ee baraha bulshada ayaa suga saxnimada iyo sugnaanta wararka ay ku baahinayaan baraha bulshada ee u gaarka ah balse waxaa jira dhallinyaro badan oo baahiya warar aan dheelitirnayn cabdiraxmaan carab daawud oo ka mid ah dhallinyarada adeegsata wararka baraha bulshada ayaan weydiiyey sababta ku kaliftay in ay bulshada u soo bandhigaan warar aan sugnayn islamarkaana ammaanka bulshada waxyeelayn kara way jiraan oo inta badan inamadii sida gaarka u shaqaysanaya baysashkii social media gaarka ugu shaqaysanayay caqabadaha ugu badana haysta waxaa ka mid ah inanku markii hore institutionku ka tirsanaa markuu ka tegey oo bejkiisii ama youtube u samaystay oo gaar ugu shaqeeyey waxyaabaha ugu badan la kulmaa caqabadaha waxaa ka mid ah in markuu war helo dhinacii kale warka inuu heli kari waayo contactiska ama cidda aanu xidhiir lalahayn hadduu institution ahaan la magacii institutionka u sheegan lahaana aanu institution maanta ku tirsanaa aanu uu ku tiirsan aanay jirin isaga waxay caqabad ku tahay markaa in dhinacii kale xataa ay jawaabtii u raadiyaan inay warbaahin kala siiyaan oo institutionyada ay hore u yaqaaneen taasi waa qayb ka mid a caqabadaha waxaa intaasi keentaa inta badan in qofkii wariyahahaayee soosheelka ku adeeganayay uu keeno in hal dhinac uu ka baxo warkii dhinac isagu uu markaa u helay awoodda inuusu heli karo xamse markaan soosheelka ka hadlayno iyo sida wararka loogu baahiyo laba u kala baxaysa ayooseenu wada ognahay in qofkii qof xirfadle wariye ah uu yahay oo iskiiliskiisi uu yahay ninkaas inuu warbaahintii bartay oo awalbu shaqayn jiray markii dambena gaar u baxay midna waa ninkan isagu iska samaystay ee caadiga ah ee dadkeenu waxay laba yidhahdaan afku xoog la yidhaahdaan marka inta ugu badan marka wararka beela iyo waxa laga hadlayo ama wax dhibaato ku ah nabadii ama dadkii deegaanka oo ama hanjabaado beela isku dirayaanoo institutionadii jiray ay diidaan waxay u fududeysaa qolooyinkaasi marka warkaa doonaya inay namadaasi madax banaan ugu dhiibtaan oo ay baahiyaan taasina waxay caqabad mar walba ku tahay arrimihii deegaanka iyo nabadii wada noolashahii dadka siciid xagaa oo ka mida macallimiinta waxbara dhallinyarada warbaahinta ku soo biiraysa islamarkaana ah khabiir saxaafadeed oo muddo durugsan ku soo jiray mihnadda saxaafadda ayaa sharaxaya qaladaadka ay galaan dhallinyarada gaarka u warranta
hal caqabad ayaa ah faafinta degdega ah marka ee macluumaadka aan la xaqiijin ama beenta ah iyadoo ugu wacan tahay fududaynta macluumaadka lagu wadaagayo baraha bulshada intaa waxaa dheer maqnaanshiyaha kormeerka ama tafatirka adag oo aanba jirinba haba yaraatee marka haddaynu taa jirin tafatirka uusan jirin taasi waxay oggolaanaysaa macluumaadka khaldan inay sii bataan iyadoo aan la xakamayn karin markaa
sidoo kale waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo muuqaale waxtarle ku baahiya gubaha baraha bulshada xamse cali jesto v o a hargeysa
wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland ayaa waxay ka hadashay gaadiidka aan taarikada lahayn iyo caqabadaha amni ee ka dhalan kara iyo sidoo kale cabasho maalmahan ka imaanayay bulshada soomaalida ah ee adeegsata diyaaradaha isaga kala guusha gobollada warbixintan waxaa ka soo diray magaalada kismaayo wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
baabuur aan taarika lahayn arrintaas waa ku guuleysanay ma jirto baabuur ka soo bixi kara dekedda ama magaalada soo geli kara taarika la-aan annaga taarikooyinkii waa goynay baabuurtii waan siinay laakiin waxaa aada u badan in qofka mulkiilaha baabuurka iska leh uu baabuurka taarikadii u gudaha iska gashdo waxaa marka taas wax ka qaban kari lahaa dowladdana marar bar badan shirka golaha wasiirada waa ka sheegnay madaxweynaha amar uu ka bixiyey xataa baabuurta uu isticmaalo baan lambaradoodii u goynay baabuurta madaxweynaha lambaradii way haystaan waxaa laakiin xal ka gaari weyna in dadkii ama dowladdii dadka u shaqeeya noqdo ama askarta ha noqoto baabuurtii oo lambarkii le aan aan dhahan war lambarka baabuurta ku xidha taas waxaa xakameyn lahaa ciidamada traafikada iyo booliista iyoba shaqada iskale marka haddii lasoo helo baabuur aan lambar taarika lahayn oo markii la qabto ay booliisku qabtaan hadday soo helaan baabuur aan lambar lahayn wasaaradda dembiga iskale laakiin baabuurkii hadduu iska marayo wadadii oo booliskiina arkayo oon waxbana ka qabanaynin taas hadda wasaaraddu waxba kama qaban karto waxay u bahantahay laamaha amnigu inay inay inay wax ka bedelaan qaabka baabuurta halis badan bay nagu hayaan baabuurtaas aan lahayn taarikooyin dhibaatooyin amni oo xun baa welibana ka dhalan kara marka iyagana waxay leeyihiin waxaan waxaan iyaguna markaad la doodo mas-uuliyiinta oo dhahda war baashaan dhibaato amni waa ka dhalan kartee baabuurka ku xidha nin gaarigayga wuu ku xidhan yahay wuxuu ku leeyahay lambarkaa laygu baran oo oo muxuu ahaa dhibaatada amnigeed ka cararaysa tagana ka badan oo oo lambarkayga markii la barto lambarkii hebel hebel baa la dhihi marka saas shaqo kasta waxay leedahay caqabad Ee, wasiirkii wasaaradda ayaa tahay gaadiidka iyo duulista hawada oo ah wasaarad aada u ballaaran maxaad noogu sheegaysa noogu sheegi kartaa caqabadihii ugu badnaa ee sanadkii tegay kusoo maray
walaahi caqabadaha noogu badnaanu soo maray sanadkii tegay waxay ahaayeen iska qabsiga ee shirkadaha diyaaradaha iyo ee, ee, muxuu ahaa ee, ga- gaadiidleyda iyo ka- kaleytanka ee ka jira ee, gaadiidka dekeda galay waxyaabaha ugu badan oo oo dadka cabashadiisa ay ee, ee, ee, adkaa oo laga yaabo reer kismaayo o dhan inay ogyihiin ee, waxa- waxyaabahaasa ka mid ahaayeen Ee, ilaahay mahadiina xal baan ka gaadhnay oo ee, isqa qabsigii fara badnaa oo ku imanayay ee, shirkadaha diyaaradaha ee imaada kismaayo Ee, baa- baa- wa- waan xalinay Ee, waxaana muxuu ahaa toban diyaaradood baa baan ee, niri kismaayo waa inay ka howlgalaan iyo muqdisho tobankaa diyaaradood iyaga markay eh, isqiiqiimeeyeen oo ay nidhi qorshe aad heshiis ku tihiin keena oo waxaa dhacday in iyagii ay shirkoobaan oo dadkii dadkii eh, eh, ganacsatadii inay hal nidaam wada samaystaan oy noo keenaan qorshe ah qorshahana ku wada shaqayn karnaa qorshihii baa annaguna la meel marinay eh, iyadoo dhib fara badan naga soo gaadhay iyo eed fara badan iyo hebela eh, muxuu ahaa diyaa- diyaarada siiseynaya sidan ule diyaaradaa la xidhay diyaaradaa la xidhay eh, eh, waa- waxaa sababaya dee waa haddii la dhaho eh, eh, maalintii afar diyaarado ha timaado oo laga yaabo shalay diyaaradii baxay inay toban eh, eh, diyaarad waxaan ogahay eh, muxuu ahaa shan ruux ku baxay marka eh, nidaamyo waxyaabahaasa ugu badnaa haddana nidaam fadhiya waan dhoobley iyo ka samaynay eh, kismaayo iyo muqdisho iyo doolow iyo meelaha oo- oo duulimaadka ugu badan yahay doolow iyo muqdisho eh, iyo muqdisho iyo kismaayo muqdisho iyo dhoobley intaba waa fadhiisinay hadda meelaha kalena waxooga caqabada naga haysta caqabadahaas ee riboodada xaggooda markaan dhamayno baan hawshooda Waaya, qabanayna ugu dambeyntii marka wasiirkii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda jubbaland ayaa tahay maxaad is leedahay waa lagaa dhaxli doonaa wasaarad noocee ayaad mustaqbalka wareejin doontaa
Een, ilaahi subxaana watacaala ha sahlo Ee, aniga laakiin qorshaha ii degan waxaa weeye in ee, wasaaraddan markaan ka tegayo ama sanadkan labaatan iyo laba kun labaatan iyo afarta ay jubbaland degmooyinkeeda oo dhan inta hadda gacanta lagu hayo ay wada yeeshaan airboodo airboodo oo standard oo laga wada degi karo oo servicekii leh in la helo Ee, shaqaale aviation ah oo aqoontoodu sareyso oo ee, diyaaradaha muxuu ahaa hagidooda iyo amnigooda iyo waxoodii la la- la socon kara Ee, shaqaale daldamisa oo ku filan ee, muxuu ahaa een, ee, shaqada looga baahdo ee, daldamiska ku saabsan Ee, baan baan jeclahay in aan in la- laiga dambeeyo laiga dhaxlo hadda waxaa saan eh, horeyba tilmaamay gacanta ku jirta eh, riboodka eh, raskamboni eh, ka dhoobley oo isagana dib haweyn lagu sameynayo Een, garbahare oo isna rabna inaan eh, muxuu ahaa lu- eh, diyaaraduhu naga codsadeen in la dheereeyo uu gaaban yahay iyo luuq iyo ceelwaq saddexdaas eh, ribood waxaa naga haystaa way gaaban yihiin Marka iyagana waxaan rajeyneynaa xilliga dhow in eh, lagu daro eh, inta eh, ay diyaaraddu eh, ku degi karto oo mitiraadka eh, eh, loo dhammaystiro Een, afmadow oo dhibka ugu badan uu ka jirana eh, ra-iisul wasaaraha waa ogeydeen waa dhoweyta noo soo dhagax dhigay airport in laga dhisaayo iyadana meelaha noogu daran bay ka mid tahay oo ilaa hadda aan aan la degi karin Een, marka waxaan jeclahay inaan ka tago eh, system fadhiya oo haddii diyaaradihiisi noqoto iyo haddii gaadiidkiisi noqoto waxyaabahan aada ugu rajoweyna waxay ahayd in bostaajooyin iyo meelo eh, la helo eh, ay baabuurtu eh, eh, muxuu ahaa dadka keenaan oo maayarka ka sugeynaa isagana dhulkii Eh, marka wasaarad oo oo- oo shaqaalaheedu uu tababaran yahay uu hagaagsan yahay oo wanaagsan baan doonaya inaan ka tago hadduu ilaahay idmo. Waa mahadsan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland cabdulaahi dhubbad shiil waxa uu u warramayay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad haatanna waa codka ahlaasiga ee fanaanada deeqa axmed geyn iyo heesta miyaad ogeyd
sidadii odayban adiga wareygana ku beeran tahay maba ilaawe inaad jacayl igu abuurtay ukaygana ku beeran tahay maba ilaawe
baahinteennii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku eg waxaanan ku soo gabagabaynaynaa heestaasi deeqa axmed gaydh dhinaca farsamada waxaa jooga ismaaciil xuseen maxamed farjar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysa caashi ibraahim aadan dhammaanteen waxaan idin leenahay subax wanaagsan
sidadii ogaydban alla ku aaway kuu idhaahdaa sidadii ogaydban oona kuu qabo kuu ildharanahay sidadii ogaydban aragtidaadii ku istareexaa